Magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle ayaa tabobar lagu soo gabagabeeyay in ka badan shan iyo labatan saxafi, kuwaas oo muddo laba maalmood ah la barayay sida loo tabiyo doorashooyinka iyo habka saxaafaddu uga qayb qaadan karto doorashooyin xor iyo xalaal ah. Tababarkan ayaa waxaa si wadajir ah iskaga kaashaday Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska ee Xukuumadda Federaalk Soomaaliya iyo Wasaaradda Warfaafinta ee Dowlad Goboleedka Hirshabelle. Agaasimaha Waaxda Istiraatiijiyadda Wasaaradda Warfaafinta Soomaaliya, Cabdishakuur Cali Axmed ayaa wariyaasha kula dardaarmay in ay waxyaabihii ay barteen ugu sii adeegaan bulshadooda.
Wasaaradda ka hor suxufiyiinta magaalada Jowhar iyo Hirshabelle labadii maalin ee lasoo dhaafay aan wada joognay oo runtii muujiyey dulqaad iyo maaragtay xirfad intii aan tababarka iyo aqoon wadaagga ku guda jirnay oo isugu jiray wariyaal waqti dheer shaqeynaya wariyaal dhexe wariyaal dambe tababarkan aan halkan ku qabannay waxaa ka horreeyey ilaa tababaro kale oo saddex ah oo aan ka soo bilownay muqdisho bishii abriil waan qabanay ilaa shan iyo labaatan suxufi waxaan sidoo kale kusoo qabanay baydhabo oo xarunta kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ah oo labaatan suxufi ay ka qayb gashay galmudug ayaa ka horreysay isbuuc ka hor tagnay isbuucii hore oo ayana labaatan suxufi aan ku tababarnay marka halkaana labaatan kale ku dhowaad boqol ayaan markaan ugu talagalnay socdaalkan tababarka ah inay ka faa'iidaystaan marka jowhar intaan waa ka badantaha wariyaasha ka shaqeeya waxaan rajeynaynaa in risaalada la gaarsiiyo xarumihii aad ka imaadeen oo ah in la ilaaliyo mabaadi'da saxaafadda ee ku dhisan dhexdhexaadnimo xila-aan in loo siman yahay dadka doorashooyinka qayb galaya nooc ay doonaan ha ahaada in mar walba wariyuhu uu noqdo astaamihii lagu yaqaani ee ahaa wariye mas-uul ah wariye aqoon leh weriye dulqaad badan gudoomiyaha ururka suxufiyiinta shabeellada dhexe cabdiraxmaan xuseen wadani oo ku hadlay afka suxufiyiinta ayaa bogaadiyey tababarkan tabinta doorashooyinka oo uu sheegay inuu kusoo aaday xili loo baahnaa oo wadanku geliya doorashooyin
runaantii inta tababarkan uu socday runaantii waxaa laga faa'iiday cashiro aad u badan oo muhiimna u ah habtabinta wararka iyo barnaamijyada ku saabsan arrimaha doorashooyinka waxaan si aad ah ugu mahadcelinayaa mas-uuliyiinta inooga timid dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska gaar ahaan agaasimayaasha cabdishakuur iyo weliba cabdiraxmaan sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska oo labadii cisho aynu soo dhaafnay isna inagula joogay agaasimi yaasiin oo isna waqti ku bixiyey qabsoomidda tababarkan dhammaantiin aad umahadsantihiin agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska hirshabelle mudane yaasiin axmed maxamuud oo soo xiray tababarkan ayaa waxa uu mahadceliyey wasaaradda warfaafinta heer federaal doorkooda ku aadan horumarinta xirfadda suxufiyiinta
waxaad dareemeysaa in hay-aduhu iyo dowladduba wada shaqayn dhab ah ee ka dhexayso ayna diyaar u yihiin in bulshadu la gaarsiiyo dadaalada iyo waxqabadka ee loogu baahan yahay dowladnimada sidaad la socotaanna waxaa la geli doonaa mar dhow oo bilaaban doono doorashooyin doorashooyinkaasoo had iyo jeer aad ka warqabtaan xilli xasaasi ah in ay ku soo aado oo dadku dhanna ay dareen ku wada jiro ay sugayaan waxa doorashooyinkaas ka soo bixi doono wariyaashuna waxay qayb ka yihiin dadku fariimaha gaarsiin doona bulshada taasoo loogu baahan yahay mas-uuliyadda hore u saarneed mid ka duwan kasii macno weyn inay mas-uuliyadda u muujiyaan oo mas-uuliyad ka weynaa sii kori doonto markii doorashooyinka la gaaro mas-uuliyaddaas oo ah in ay isku dheela tiraan xisbiyada axsaabta ama tartamayso taasoo noqon doonto sida ay wax u bixiyaan feedbacka iyo muuqaalka ay bixiyaan ayaa noqon doona hadduu alle idmo mid dalku u horseeda iyo diilo iyo dowladnimo ama u horseeda dib u dhac tababarada noocan oo kale ayaa door muhiima ka qaadanaya sidii saxafiyiinta faham fiican uga heli lahaayeen habka tabinta doorashooyinka